faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim subax wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo dunida ka joogtaynba kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee raadiyo cadaada saakii kuwooda ugu dooroon dowladda federaalka soomaaliya oo jawaab adag ka bixisay hadal ka soo yira maamulka elusunna ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo kormeer ugu tegay xalay ciidamo tababar uga socda xeerada jenaraal gordon kulana dardaarmay inay isku diyaariyaan xoraynta dalka hay-adda nis oo sheegtay inay soo qabteen dad falaal amni darre ka geysta magaalada muqdisho roobab sabay dhimashiyo dhaawac oo ka da'ay magaalada hargeysa jenaraal caaro oo maamulka somalilan ugu hajamay inay tillaabo ka qaadi doona hadal ka soo yeera taliyaha ciidanka somalilanna beeniyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ka hadlay xagga ay marayso dacwadda u dhexaysa badda soomaaliya iyo kenya qodobada caalamka warka subax ee raadiyo cadaada saaka aad ku maqli doontiina dhegaystayaal waxaa ka mid a kurdiyiinta suuriya oo ka baxay fariisimo ay ku lahaayeen soodiinta turkiga iyo eiraan oo xukun adag ku riday nin basaasnimo lagu soo eedeeyey intaasi waa qaar ka mid a qodobada warka subax ee raadiyo wacdaada saakay u diyaar garooba dhegaystayaal
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wacan oo wanaagsan waa subaxnimo dhegaystayaal axada taariikhda ay ku astaysan tahay labaataniyo sideeda bisha sideedaad sanadka labakuntobaniyosagaalka warka oo dhan saaka waxaa la diyaaraan uga mahad nuure axmed ay kusoo dhowaada dowladda federaalk soomaaliya ayaa jawaab adag ka bixisa hadal ka soo yeeray maamulka elusunna maamulka elusunna ay fadhigoodu yahay magaalada dhuusamareeb ayaa shalay waxa ay sheegeen inay dowladda federaalk soomaaliya ay kaga baxday heshiisii hore ula galeen islamarkaana waxa ay sheegeen in heshiisyadii ay galeen ay ka soo qaaday dowladda federaalka waxba kama jiraan sida ay sheegeen wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo ku sugan dhuusamareeb ayaa sheegay inaysan jirin wax looga baxay maamulka elusunna islamarkaana ay si qaldana wax u fahmeen waxa uu sheegay in heshiisyadii ay saxiixeen iyagoo ay dhaqangeliyeen islamarkaana ay wax ka dheeriyaysa ku soo korin dowladda federaalk soomaaliya waxa uu wasiirka arrimaha gudaha ugu baaqay inay ka shaqeeyaan maamulka elusunna xasilooninta deegaanada galmudug islamarkaana aysan ka laaban waxa ay hore ula galeen dowladda federaalk soomaaliya ahlusunna waljamaaca ee annagu heshiiskan ku heshiino waaka waxaa saxiixay wasiirka arrimaha gudaha iyo sheekh shaakir toban qodobaa ku qoray waa idiin akhrinaa magaaladanna waad joogteene wixii gafahoo federaal jirana barta wixii gafahoo meel kale jirana barta waxaa ugu horeeya qodobka koowaad ah si loo helo kalsooni iyo jawi xasiloon oo suurtogeliya qabashada doo- qabashada doorashooyin xor iyo xalaal ah waxaa lagama maarmaan ah in hay-adaha amniga heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee galmudug ay si rasmi ah isaga kaashadaan sugidda amniga caasimadda dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug qodobkaas waa kan la gaadhsiiyey heshiiskan ayadoo laga amba qaadaayo afar boqoloo ciidan ahoo isku dhafa oo isugu jira ahlusunna waljamaaca iyo xukuum- eh, dowladda federaalka ah ha la adeejiyo in la yidhaahdo qodobkaas waa kaas arrinkan shuhadaa ka tihin haddaan qodobkaas wax ka jebinay waa kaas horta qodobkii aan ku heshiiyey labo in ciidamada dowlad goboleedka galmudug loo sameeyo hanaan hanaanka diiwaangelinta iyo xaqsiinta sida mushaarka iyo aba- agabka kale ee ciidan ciidankii lagu da- lagu daray oo lagu dhafay ciidanka federaalka ah kama xaq duwana kamana agab duwana ciidanka ahlusunna looga yimi saddex in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwa gaarka u tababaran ee danab iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo ciidamada la diiwaan geliyey ee galmudug la isku dhafo si ay uga wada howlgalaan degaanka galmudug haddaanaan samayn hanalagu- hanalagu qabsano haddaan samaynana waa samayna hanaloo saxo afar qayb qodobkaana waa muhim waxaan rabaa inaad dhegaysataan in qaybta kow iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka sida gaarkaa u tababarana loo yaqaan danab iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay si rasmi ah ugu soo wareegaan xarumaha magaalada dhuusamareeb ha baxeen miyaa qabata marka haddaan taas ku heshiin hadli mayno haddaysan bixin miyaa meesha geli karta ahlan wasahlan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kormeer ugu taga ciidamo ay tababar uga socda xerada jenaraal gordon kulana dardaarmay inay isku diyaariyaan xoreynta dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre welin iyo taliyaha ciidanka xooga dalka jenaraal odawaay yuusuf raage ayaa waxau xalay booqasho ku tegay xerada ciidamada tababarka ee jenaraal gordon waxaana halkaasi kula kulmay ciidamo ay tababar uga socdo ra-iisul wasaaraha ayaa ciidamada ku dhiirigeliya habka wanaagsan ay u qaadanayaan tababar islamarkaana waxa uu ku baaqay inay isku diyaariyaan howlgalla ka dhana ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa ciidamada kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan difaacidda dalkooda islamarkaana ay u adeegaan shacabkooda halkan waxaa fadhida dhallinyaro soomaaliyeed oo mar dhow tababar dhammaaday kadib bilaabi doona shaqadii qaranka oo ah in dalkooda cadow laga xoreeyo waxay bilaabayaan inay daba galaan tilmaamihii dunidu u taqaanay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ahayd tilmaan geesinimo idinkana waxaad noqon doontaan sida aan hubo inaad sii wadaan taariikhdii raggii iyo gabdhihii idinka horreeyey ay u soo hooyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed idinku waxaad tihiin rajada uu leeyahay ama ay leedahay qof walba oo soomaaliyeed laga bilaabo madaxweyne ilaa hooyo soomaaliyeed oo ganacsata waxa ay ku hurdaan dadaalka idinku aada bixisaan waxay ku jiifaan nafta idinku aada hurtaan waxay mustaqbalkooda iftiinkiisu yahay geesinimadii lagu yaqaanay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ah sababta idinkana idinku kaliftay inaad naftiinna soo qadintaan waxaad tihiin kuwii hore looga yeedhi nin lagu seexdow ha seexan xil baad sidaa ha seexan soo jeedoo si weyn u foojignow ciidanku sida la ogyahay waa dadka keliya oo muwaadiniinta ah oo dhiiggooda iyo naftooda soo qoray inta dadka kale ay noloshooda u ordaan oo shaqaystaan iyagu waxay isku dareen dalkana inay u shaqeeyaan dhiiggoodana ay soo qadimaan cadowga waxa looga adkaadoo lagu jebiyo tiro ma aha ama hub iyo rasaas ma aha waxaa lagu jebiyaa calooladay waxaa lagu jebiyaa geesinimo waxaa lagu jebiyaa ismaqal waxaa lagu jebiyaa midnimo waxaa lagu jebiyaa daacadnimo waxaa lagu jebiyaa wadaninimo intaas ayaa ahayd welina ah tilmaanta lagu yaqaano ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kale gobonnimada nabadda iyo dowladnimadu waa geed aan biyo ku bixin laakiin ku baxa dhiigga iyo dhididka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed idinka waajibaadkiinnu waa inaad dalka ka samata bixisaan marxaladdan adag ee uu dalku ku jiro annagana haddii aan nahay madaxda qaranka waajibaadkeennu waa inaan cudud iyo cuudba idiin dhammaystirno ducana iyo mahadnaqna idinkugu darno shacabka soomaaliyeed waajibkiisu inta kale oo shacabka waajibka shacabka soomaaliyeed iyaguna waa inay hiil iyo hoodba idinla garab taagnaadaan roobab dabayle wato oo sobay dhamashiya dhaawacaya waxay ka da-een magaalada hargeysa madaxweynaha maamulka somalilan muuse biix cabdi oo wehelinayaan wasiirka arrimaha gudaha guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka togdheer taliyaasha ciidamada booliska ee debdemiska ilaalada madaxtooyada ayaa waxa ay kormeer ku tageen khasaaraha u geysta roobabkii lixaada lahaa ee ka da-ay magaalada hargeysa iyo nawaaxigeeda kaas oo geystay khasaare naf iyo maalbale madaxweynaha ayaa warbixin ka siiyay in khasaaraha roobka ay geysta mas-uuliyiinta ku howlanaa gurmadka iyo samata bixinta dadka oo waxyeelada roobka u geystay waxauna madaxweynaha kormeer ku tegay isbitaalka guud ee magaalada hargeysa sidoo kale madaxweynaha maamulka somalilan muuse bici cabdi ayaa waxa uu sheegay inay saddex ruux oo ku geeriyoodeen siddeed iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen roobkaasi welina lagu jiro gurmad iyo badbaadinta goobihii waxyeelada roobkaasi u geystay waxaa magaalada hargeysa iyo agaarkeeda ka da-ay roob weyn oo nimcada ilaahay ah nimco waliba nusqaanteeda way leedahay roobkaasi wuxuu ahaa dabayl xoogan oo ka horreysay dhibaatooyin buu geystay dadka dhintay waa saddex ilaahay ha u naxariisto qaran ahaan tacsi baynu u diraynaa dadkaa dhintay qoysaskoodii ehelkoodii iyo qaranka waa ka tacsideynaa iyagana ilaahay ha ka hageeyo jannadii firdowsa shahiidka iyo dadka daadku qaada iyo dadka sidanoo kale ama qaraqma dhibaatada ku dhacdana waxaa waadadu inoo sheegeen inay ehlojannayii marka ilaahay ha u naxariisto dhaawacuna waa sideed iyo toban ilaahay mahadii dhaawaca badankoodu waa ladan yihiin waxa iminka kooma ku jiraa ma jiro laba qof baa u daraa iyagana iminka waa hadlayaan oo koomada waa ka baxeen dhibaatooyinka gaadiid leh ee jidad leh ee guryarhayna ma badna wayse jiraan dhibaato weyn magaalada waxaa u geystay cidhidhiga la geliyey meelahay biyuhu marayeen waxaa kaloo dhibaato weyn geystay boorarka faraha badan ee xaysiiska ah oo laga sameeyey bira culculus oo si aan adkayn dhulka loogu qotamiyey qalabka ay ka samaysan yihiin oo cuslaa oo u baahan dib u noqosho qalabada laga taagaya halkaa dowladda hoose iyo shirkadaha xayska sameeyaaba inuu marka hore qalabkaasi uu noqdo mid fudud oon dadka waxyeelin markuu dhacayo marka labaadna la adkeeyo waxayna dhibaato ka ad xarigyada electriga iyo shirkadaha qaado waxaasoo dhan asaas baa lagu samayn doonaa qaranku guud ahaan shacab iyo dowladba gurmud weyn baa la galay wixii la badbaadin karo iyo wixii la qaban kara ruuxu dhexdiisa waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa wasaaradaha oo dhammi waa gurmadeen gaar ahaan labada wasaarada hawsha aada u khusayso oo daakhiliga iyo caafimaadka hadday dhaawaca qaadisay tahay iyo hadday daweynta dadka u shaqayntooda tahay iyo haddii ammaanka ay tahay waa la dadaalay waxaa gobolka muruudjeex barasaabka iyo tiimkiisana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hawl weyn bay galeen iyo dowladdiisa hoose oo iyana aad iyo aad aada u dadaashay dadaal badan oo wada jiraa wax badan lagu badbaadiyay waxaanu isleegaynaa laba qodob ciidamada qaranka sameelay joogaanba boliis iyo debdemis iyo ciidan iyo ah, kuwa kale abniga waaye ciidan weliba halkiisa buu ka galay ilaa haddana waa ku jiraan wixii uu daad qaad badbaadada iyo qabashadana iyagaa hawl badan ka qabtay dadka shicibkana waa dadaalo qof waliba halku joogayba waa ilaahay mahadiiska dugnadaas laba qodob baynu u baahan nahay oo roobabka mar walba inugu soo noqnoqda inaynu wacyigelin ahaan ka wada qaadno tala- tallaabo ka wada qaadno dadku meeshay degayaan hadday biyihii xidhaan dad badan waxa leeyahay dowladdu waxay qorshe weeyeen waxaaba laga yaabaa inuu qorshe hore ku degay
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka hadlaya xagga ay maraysa dacwadda u dhexayda soomaaliya iyo kenya ee ku aadan dhinaca badda xeerhelaaliyaha qaranka axmed cali daahir ayaa sheegay inay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ay bilaabi doonto sagaasha bishan soo socota dhegaysiga wareegga koowaad ee dacwadda badda u dhexaysa dalalka kenya iyo soomaaliya waxa uu sheegay xeerhilaalyaha qaranka in dowladda soomaaliya ay rajo badan ka qabtay inay ku guulaysato dacwadda badda ee soomaaliya kenya u dhexaysa waxa uu xusay in midiiba laba maalmood la dhegaysan doono soomaaliya kenya kadibna maxkamadda ay ku dhawaaqi doonto xukunka ah cidda iskale badda lagu muransan yahay sagaalka bisha sebtembar soo socota waxaa noo yaalla kayskii weynaa oo oo dacwadda badda Eh, I'm glad inuu yuusuf garaad fadhiyo oo doodii hore eh, nala joogay tanna waan rajaynaynaa inaan nala joogtin marka eh, because eh, wax badan ayuu ayuu ayuu ka ogyahay Eh, sagaalka bisha sebtembar insha allahu waxaa dhacaya eh, doodii ugu dambeysay Eh, afar maalmood laba maalinna soomaaliya iskale laba maalinna kenya iskale maalin dhexana waa waa fran saddex iyo tobanka bisha inaga soo gabagaboobaysaa kadibna waxaa loo dirayaa xukun this is the final stage waay marka xukun baa loo dirayaa marka wixii ka dambeeya Eh, maydin iyo jebinaya laakiin waxaa ogaataan eh, mindidiina lagu gowrici lahaa gacanteena waa ka baxday judges baan u dhiibanay Eh, kenyana judgeskaasay u dhiibatay Eh, ciddii lagu gowracaba gacanteena kuma jirto shan iyo toban garsoore oo halkaas soo fadhiya ayaa xukminaya iyaga go-aan ka gaaraya ma aha abilna male period wax racfaan oo ay leedahayna ma laha Eh, waa u bareernay runtii go-aankeedana waa qaadanay geesinimadeedana waa yeelanay because waxa aan aaminsannahay dartood waxaan aaminsannahay inay tahay xaq sharci dhinac walba marka loo eego inaan leenahay annaga oo dhulkeennii ay tahay baan aaminsannahay waana hubnaa inta badan in aan ku guulaysanayno insha allahu tacaala
taliya care oo ka mid ah taliyaashii ka goosta maamulka somalilan ayaa u hanjaba somalilan waxa uuna beeniyey hadal ka soo yeeray taliyaha ciidanka maamulka somalilan jenaraal care oo ka mid ah ciidamada ka goosta maamulka somalilan muddooyinkii dambena dagaal kula jira ayaa waxa uu jawaab adag ka bixiyey hadal ka soo yeeray taliyaha ciidamada maamulka somalilan dhowaan taliyaha ciidanka maamulka somalilan ayaa dhowaan waxa uu sheegay in jenaraal care uu galaaftay dad badan noloshooda islamarkaana aysan jirin cid weli wax ka qabatay dhankiisa jenaraal care ayaa sheegay inuu ciidanka somalilan uu ka soo qaatay door weyn islamarkaana uu been ka sheegay taliyaha ciidanka maamulka somalilan waxa uu taliya care sheegay in taliyaha ciidamada maamulka somalilan ay ka been abuurtay islamarkaana dilka uu sheegayo isaga uu geystay waxaa weeyaan ku ahay asaasayaashii ciidamada somalilan ayaan ka mid ahay wixii dalkan ka dhacay waan la socdaa angoorta number one wax dembiga ama waxa uu leeyihiin ma qabo isaga ayaa wixii ku sameeyey dalka xaseed wixii xaseed xuquuq ku sameeyey yaalay boona iyo xiraa ee aad dagaalayaaho oo ay ku asliday niman aqoonyaana ku burbureeyey fikradiisa niman ciidanka garabka ahaa ku jirteen kuwii iyo hawsha ay diray waa la xirxiray weliba muxakamad lama siiyey maalin baa la keenay waxayaan eedda waxa iskale waxaas macantaani waxaasoo dhan wuxuu ku dhiyey risaaladii ciidanka uu xukumayey beeshiisa wixii ahaa intii saaray buu bees kale oo shacaba la dagaalamay ayay ku dhinteen abuurahan saamciina oo camuud ka yimi waxaa lagu dhigiyey kalabay meel ku dhiyey xaqiiqaa isaga ayaa geystay meel la yidhaaho waascaanaho kuleburkeeda laba goobood oo waala ay si dilaan yeelana hubiyey oo xisaabta siiyey muqadimada dowlad meel kasta waxa ka dhaca dalka responsibility isagaa ka iminka nagaalka aqalka sagaalakusa ay xeelafeeyey dibada la yahay gobolka laacad waxaa weeye inuu gedi yahay dagaalkaasi isaga ayaa isku hideeyey isagaas mas-uul ka ah genaraal xar nimanka xiran ee doorkiisa haddii maxaasarad la keeno diidku wuu ku caddaanaya genaraal waxaa soo dhoweeya waxba kama jiraan waxba kama jiraan isaga caddayn doona waxay ku gaban galaan bulshada bulshada ayaa ka warrami doonta taariikhdii inkasta doorkii kugu jira saraakiisha ciidanka gobolka kale ayaa ka warrami doona waxa weeye qof kasta taariikhdiisa bulshada uu ku dhexnool yahay ayaa caddayn doonta bulshadii uu xukumayay xasib ka dhex bilaabay ayaan qaadan kari waayey isaga ayaa weydiistay inuu iga bedelo goobaha aan seego si aan ugu noolaado dalka oo aan waxayga waxaan u qaadan
dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gabagabanaynaa warkii subaxnimo aad kala socoteen radio wacdaada siddeetan iyo siddeed dhabaashaan maga hartis warka anigoo mahad nuure axmed ayaan la socodsiinaya soona saare saakay cumar axmed ibraahin ayaa farsamaynaya tan iyo intaan warkan mid ka xiga ku kulmi doona subax wanaagsan